إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahintii salaamiga ee alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ganacsato soomaali ah ayaa diliyo dhaca loo geystay waddanka koonfur afrika warbaahintii salaamiga ee alfurqaan ayaa baahisay xalqada afaraad ee taxanaha bakool kaas oo lagu soo bandhigay magaalada garasweyne ururka midowda yurub ayaa walaac ka muujiyey in masar ay ka mid noqoto howlgalka cusub ay doonayaan inuu soomaaliya ka bilowdo sanadka soo socda xamlo dacwi ah oo socotay muddo lix bilood ah ayaa laga fuliyey deegaanadii laga saaray ciidamada dowladda federaalk ee ku yaala wilaayada mudug weerar ayaa lagu qaaday shirkad hubka samaysa oo yuhuuddu leeyihiin oo ku taala dalka swiden warka dibadda dhegaystayaal saakay waxaa ugu doorka roon shirkadda duulimaadka kenya ayaa shaacisay inay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona saakay oo jimco ah haatana u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jumca taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay sideedda bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan koob iyo tobanka bisha oktoobar laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ganacsato soomaali ah ayaa dil iyo dhaca loo geystay waddanka koonfur afrika faahfaahinta warkaas waxaa si ambaqaaday iyo waryaheena farxaan cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay burcad hubaysan oo koonfur afrikaan ah ayaa waxa ay gudaha dalkaasi ku dileen mid ka mid ah ganacsatada soomaalida dilka ninka ganacsadaha ah oo lagu magacaabo cabdi xasan cali ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga magaalada cape town ee dalka koonfur afrika burcadda ayaa waxa ay cabdi ku weerareen xaruntiisa ganacsi iyagoo ugu dambeynna ku dhex dilay meheradiisa ciidamo ka tirsan booliska dalkaasi ayaa dilka kadib yimid goobta kuwaas oo sameeyey baaritaanno walow had iyo jeer lagu dhaliilo inaysan weligood gacanta ku soo dhigin burcadda dilalka geysanaysa isla dalka koonfur afrika waxa ay burcad hubaysan degaan hoostaga magaalada johannesburg ku dhaawaceen nin lagu magacaabo xuseen kalaafe kooxaha dilka geystay ayaa waxa ay dhac ka geysanayeen xarun ganacsi oo ku taalla magaalada johannesburg wiilka ay dileen ayaana ku sugnaa xaruntaas muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalka koonfur afrika ka dhacayay dilalka iyo dhaca ay burcadda u geysanayaan ganacsatada iyo dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku nool waad mahadsantahay farxaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay xalqada afaraad ee taxanaha bakool kaasoo lagu soo bandhigay magaalada garasweyne warkaas waxaa si ambaqaadaya waryaheena yaasir cabdalla
taxnaha bakool qaybtiisa afaraad oo ah barnaamijyo muuqaal ah oo ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ugu kuurgashay deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga bakool waxaa lagu soo gudbiyey magaalada garasweyne oo ka mid ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka garasweyne oo ah deegaan hoos yimaada magaalada xudur ee xarunta gobolka bukool oo ku jirta gumaysiga ciidamada itoobiya ayaa waxaa ka jira horumaro ballaaran oo dhan weliba ah magaalada oo horey u ahayd meel biyo la-aan ah ayaa hadda waxaa laga hergeliyey ceel weyn oo ay qoday wilaayada islaamiga bukool taasina waxay suuro gelisay in tubogelin lagu sameeyo guryaha magaalada cabdiraxmaan aadan xuseen oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada ayaa sheegay in amni ballaaran uu ka jiro magaaladooda markii uu allah ka dulqaaday ciidamada itoobiya deegaanka guud haddii annaka warbiye taanka wiin horta nabadow nabadguuda haysana alxamdulilah sanayaalkan hadda dembe ani ilaahay gaaladii noo dulqaadi amni ilaahay hejay ku kooytiya gaar ahaan shabaab mujahidiin yaa aan mahadnagaan ilaahay ha ku soka amni guud oo faylahalni
magaaladu waxay leedahay ganacsi wanaagsan dadka ayaa markii ay nabad laysku hadleyn karo heleen waxay samaysteen ganacsiyo kala duwan maasha allah kusoo dhawaada bacda alfurqaan meesha aad joogtaan ama biibatadan waxaa lagu magacaabaa alfurqaan alxamdulilah amniga aada u fiican yahay ilaahay mahadiisaa lagu haystaa barwaaqaa haysanaa ilaahay mahadiisaan haysanaa shareecada islaamka oo la isku xukumayaan haysanaa cadaaladaan haysanaa cadowga allah naga jabsho antii la soo mar haddaa looga amni fiican yahay cabitaankaan gadnaa kuwa waddankaan qasnaa waxna waan qasnaa oo fiintooyinkan iyo waxaan kalena waan qasnaa cabitaanada iyo sanbuuska iyo waxaas marka laga hadlayo xagga waxbarashada waxay garis weyne la mid tahay deegaanadii iyo magaalooyinkii aan horay warbixinada ugu soo gudbinay halkaana waxaa ka furan madaaris lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa kuwaasoo looga talagalay carruurta iyo haweenka mustawaha waxbarasho ardayda ayaa ah mid wanaagsan waxayna hiigsanayaan horumar inay ka gaaraan barashada culumta shareecada
دستور الحياة به ننفر لجنة الخلد هي فاشدوا dowraadka sharciga ah ee mararka qaar loo qabto qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa sidoo kale halkan lagu qabtaa waxaana warbaahinta islaamiga alfurqaan xaadirtay geed weyn oo loo waabay odayaal garcas iyo duqowba leh oo baranaya diinta islaamka إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما قرآننا يا راية تعم يا راية النفس به تسمو
waad mahadsan tahay yaasir ururka midowda yurub ayaa walaac ka muujiyay in masar ay ka mid noqoto howlgalka cusub ay doonayaan inuu soomaaliya ka bilowdo sanadka soo socda tafaasiisha warkaas waxaa la diyaaraha wariyaheyna cabdalla mukhtaar ururka waxaa loogu yeero midowda yurub oo ah midka bixiya dhaqaalaha ugu badan ee la siiyo shisheeyaha afrikaanta ah ee kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa ka walaacsan ka mid noqoshaha ciidanka masar ee howlgalka cusub oo ay qorsheynayaan inuu soomaaliya ka bilowdo sanadka labada kun shan iyo labaatanka walaaca uu ka qabo masar ayaa ku aadan ciidanka itoobiya ee iyaguna howlgalka cusub ee la qorsheynayo qayb ka noqonaya islamarkaana ay isdiidan yihiin askarta masaarida ah sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed dowladda xabashida itoobiya iyo tan masar ayaa weli isdiidan iyadoona midba midda kale kasoo horjeeda waxaa dowladda masar ay hadda qorsheynaysaa sidii ay dalka soomaaliya uga samaysan lahayd saldhigyo militari kuwaas oo la sheegay inay ku doonayso in itoobiya ay kula dagaalanto waxaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda hogaamin doonto howlgalkan oo aan weli la shaacin dowladda federaalk ayaa dhankeeda walaac iyo walbahaar waxaa ku riday cidda sida rasmiga ah u hogaamin doonto howlgalkan cusub ee ciidamada shisheeye ee loo qorsheynayo soomaaliya waad mahadsan tahay cabdalle xamlo dacwi ah oo socotay muddo lix bilood ah ayaa laga fuliyey deegaanadii laga saaray ciidamada dowladda federaalk ee ku yaala wilaayada mudug waryaheyna zakariya cumar ayaa si ambaqaadaya munaasabadda oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana gunaanad u ahayd xamlad dacawi ah oo muddo lix bilood ah ka socotay deegaanadii ay isaga baxeen askarta dowladda federaalk ah ee gobolka mudug ayaa waxaa ka faa'iidaystay xamladan boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanadaasi waxaana munaasabada gabagabada xamladan dacawiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ay ka qabatay deegaanadaasi ka soo qaybgalay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug ugu horreyn waxaa hadlay qaar ka mid ah bulshadii ay deegaanadoodu gaartay xamladan dacawiga ah ay fulisay wilaayada islaamiga ah ee mudug iyagoona ka warbixiyay waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen muddada ay u socotay xamlada islamarkaana u mahadceliyey maamulka islaamiga ah ee soo qorsheeyey xamladan dacawiga ah ay ka faa'iidaysteen waxaana loo akhriyay kitaabo badan oo ilaa toban kitaab gaarahaya ayaana loo akhriyay lixdaas bilood kitaabihii lixdaas biloodna loo akhriyay waxaa ka mid ah tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah kitaabka leh rawdatul anwaar waxaa ka mid ah talabiyat lislaamiya waxaa ka mid a usuul halaaa waxaa ka mid a muxaadaraad badnaayoo intaa hadda aan soo sheega aan ka yeelano galab iyo habeen iyo subax iyo casir ahaa marka ilaahay khayr badan hasiiya wadaadadii ka soo shaqeeyey aniga oo jooga bacdweyne waxaan sheegayaa waxbarasho aada u qaaliya juhdi badan nala ku geliyey oo aada aan wax uga baranno oon wax uga fahanay oo aada uga faa-iidnay lix bilood ilaa ka badan aa nala ku waday si fiican aanan wax uga fahanay sidoo kale munaasabadan lagu soo gabagabaynayay xamladan dacawiga ah ee loogu magacdaray irshaadul anaam ilaa sabiili salaam ayaa kadib imtixaan laga qaaday ardadii ka faa'iidaysatay xamladan ayaa waxaa hadiyada lagu guddoonsiiyey imtixaan laga qaaday ardaydii ka faa'iidaysatay xamladan dacawiga ah ee muddada lixda bilood socotay mida ka mid ah macallimiinta waxa ka bixinaysay duruusta xamlada ayaa guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankan la qaaday hadiyado kala duwan marka insha allah waxaan sheegi doonaa guulaystayaasha ama kaalmaha koowaad ardadii gashay kaalinta koowaad waxaa galay cabdulaahi muxamed cali waan macruuf ku yahay mu'adinka masaajidka hadiid ahaanna wuxuu u helay sheekh cabdulaahi kitaabka lagu magacaabo taysiiru lcallaam sharxu cumdat alaxkaam waxaana la socotay kitaabkaasi hadiyad qaali ah loogu talagalay mu'adinka
sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadan gabagabada u aheyd xamladan dacawiga ah ee lixda bilood ka socotay deegaanada wilaayada islaamiga ah ee mudug nabadoon cali saciid oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaan leenahay marka wadada iftiinka baxday qoobka la saaray ee lagu faraadeegaan leenahay dadkii wax bartay waxay barateen insha allahu tacaala ilahi na idiin siyaadiyo hana lagu dadaalo insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala aan uga mahad celinno nicmada ilahay inuu na siyaado uga mahad celino ilahi waa noo siyaadinaya isagaa noo sheegay lain shakartum laasiidannakum wala in kafartum ina cadaabi lashadiid ilaahay baa yidhi haddii ilahay marka macnaha cadaabkiisa iyo shadiidka uu sheegay uu nagu daayona ma adkaysan karno marka insha allahu tacaala aad baan usoo dhoweynaynaa kala yidhahdo dowladan waxbarashadan muddada badan soo socotay lixda bilood ah culimmadu ay ku faraadeegtay qoraxdii qobaha u taagnaayeen aad baan usoo dhoweynaynaa ilahayna uga mahad celinaynaa
gabagabadii waxaa munaasabada soo xidhay waaliga gobolka mudug sheekh xasan abuuxamsa waaliga ayaana waxa uu dardaaranno muhiim ah u jeediyey ardaydii ka faa'iidaysatay xamladan dacawiga ah ee muddada lixda bilood socotay ardadii ka faa'iidaysatay ee wakhtigaas nala joogtay waxaan leenahay insha allahu tacaala wixii aad iftiinsateen horay u socdaan leenahay intii aad adinku fahamteen naftiinna allah ku anfaco inaad ma garanaysaa adinkuna aad qayb ka noqotaan ducaaddii aad qayb ka noqotaan ood gaarsiisaan intii fahamkiinna aad gaarsiisaan ummaddana waa iniin dardaarmayaa insha allahu tacaala in la wada shaqeeyo oo arday iyo macallinkiisaba in loo istaago allah tabaaraka wa tacaala diinkiisa inaan baranno loo istaago inaan difaacno ummaddeenna inaan ma garanaysaa ku guugaabinno la bogaadiyo laga wada qayb qaato dacwada laga wada qayb qaato taana waa dardaarmi lahaa xamladan dacawiga ah ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa ololo xamlo dacawi ah oo sidan oo kale loogu soo gabagabeeyey deegaanada iyo degmooyinka ah wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waad mahadsantahay zakariye weerar ayaa lagu qaaday shirkad hub ka samayso yahuuddu leeyihiin oo ku taala dalka sweden faahfaahinta warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheen cabdiraxmaan beder warbaahinta waddankii swiden ayaa tabinaysa in xafiiska shirkadda elbest systems oo shirkadda samaysa hubka lagu qaaday weerar toogasha ah weerarka ayaa ka dhacay xafiiska shirkadda ay yuhuudda leeyihiin oo ku taala magaalada kotorobog ee dalka swiden ciidamada booliiska dalka swiden ayaana sheegay inay jiraan waxyeelo ka dhalatay toogashada wiil dhallinyar ah oo da-diisa lagu sheegay shan iyo toban sana jir ayay ciidamada ammaanka gacanta ku dhigeen kaasoo lagu eedeeyey inuu yahay fuliyaha weerarka waxaana lagu soo ogayay dacwadda inuu qorsheynayay dil toogasha ah iyo inuu keedsaday hub sharci darro ah waa weerarkii labaad oo ay la kulantay shirkadda elbest systems ee yuhuudda leeyihiin islamarkaana hubka u samaysay ciidamada saynada yuhuudda dhowaana yeen ahayd markii afaafka hore shirkadda laga helay qarax lagu diyaariyo goobta kaasoo aan weli qarxin warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan warbaahintii islaamiga ah alfurqaan iminkana warka dibadda shirkadda duulimaadka kenya ayaa shaacisay inay joojisay duulimaadyada ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho tafaasiisha warkaas waxaa la diyaar ah wariyahena maxmed ciise wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku warramaya in shirkadda duulimaadyada ee diyaaradaha ee dalkaasi ay ku dhawaaqday shaqa joojin taasoo ku aadan duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya shirkaddan oo war ka soo saartay ayaa sheegtay inaysan duulimaad u samayn doonin caasimadda magaalada muqdisho ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa balse shirkadda duulimaadyada ee kenya ayaa shaacisay inay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay muqdisho war ka soo baxay shirkadda ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba ay hakisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho laga bilaabo afar iyo tobanka bishan oktoobar ee hadda socota shirkadda ayaa go-aankan u sababaysay kadib markii ay la kulantay caqabada dhanka howlgallada ah kuwaasoo aanay shaacin nooca ay yihiin warkii dhegeystayaal saake oo jimca aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waynaagaynta